intaa waxaa dheer mar haddaynu isu nimid inaan warbixinna idin siino idinkuna warbixinna siina siisaan qodobka koowaad ee laydinka raba waxay tahay midnimo inaa idinka midowdaan qabiil iyo qoys iyo isriixriix xagga inaad ka dhigtaan ree jubbaland bes wax ka hooseeya aanay jir intaa marka laga tago baarlamaanku wuxuu xoogga saarayaa afkaarta dadka inuu qaato oo ku shaqeeyo sideedabana waxaa laydinka rabaa inaad ogaataan dawlad dawladi waa maxay dawladi waa shacabka dawladda dhexe waa dawladdiini waxaan ballan qaadaynaa dhib dambe inaanu idinkaga imaanin wixii dhacayna waa ka xunnahay shaksiyaadkii sameeyeyna waa lala xisaabtamayaa waad ogtiin baarlamaanka qaar badan oo kamida waan uga yeedhnay kuwa kalena waa uga yeedhaynaa laysagama hadhayo waa laysala socdaa waxyaabaha dhacay ee khaladaadkaana waa la sixi dawlad goboleedka halkan marka uu ka dhisan yahay dawladda dhexe mar walba waa loo baahan yahay waxa annaga priority number one noo ah waxa weye idinka rabitaankeena waxaad rabtaan waxaan aan rabnaa waxa aad rabtaan hadday meele ka qalloocan yihin waa idinla toosinaynaa hadday meele ka qaldan yihin waa idinla saxaynaa laakiin rabitaankeenaan ku shaqaynayna xataa haddaad gaadhaan oo tidhaahdaan baarlamaanka waa inaad ka baxdaan waa ka baxaynaa oo aad tidhahdaan halkan aad imanaysaan sababtaa idinkaana xukuma waxa hadda taagan waxa weeye dawladda iyo maamulka jubbaland wadahadal baa uga socda addis ababa wadahadalkaas waxaan jecel lahay inuu guulaysto lays afgarto nidaam wanaagsan oo walaaltinimo oo lagu wada shaqaynayna oo halkaasi kasoo baxo waan dhiiri gelinaynaa waana ka shaqaynaynaa shirkii kambaale waagii dhaweyto waxyaabaha kasoo baxay oo aada maqasheen kulligiin idaacadaha iyo waxaad ka maqasheen oo ay dekadii iyo airboortka iyo waxyaabaha noocaasa dekadii airboortka waxay ku yaalaan deegaanka jubbooyinka dekeda iyo iyo iyo iyo gobollada jubbooyinka laba ma kala aha deked iyo airport gaar ahi ma jiraan deegaanka jubbooyinka ayay kamid yihiin deegaanka jubbooyinkuna qaabka isu maamulayo iyo qaabka dawladda dhexe ula maamulayo ula tacaamulayo wax oo dhan wax cad oo la yaqaano weeyaan marka waxba yeysan waxa kasoo baxa ama kambaala ama addis ababa ama jermal ama faransiis ama new york ama meel kale kasoo baxaa waxaa ka muhiimsan dadka soomaaliyeed waxa ay isla gartaan ciidamada walaalaheena ee inala jooga halkan amisom gaar ahaan kuwa ka socda wadanka kenya iyo siraleone waxay naga mudan yihiin ammaan waxay naga mudan yihiin in aan umahad celino waxay naga mudan yihiin in aan iyaga iyo dawladooda iyo shacabkooda iyo baarlamaankoodaba uga mahad celino sababtoo ah halkaasay ka yimaadeen waa inoo yimaadeen mandatka ay haystaanna waa inay shabaab la dagaalamaan ama shaki ama muran dawladda dhexe ee soomaaliya ay ka qabto ciidamada kenya iyo ciidamada siraleone ee halkan jooga wax ay ka qabto oo dhibaato ay ma jiraan waa kutiri kuteen waa shaksiyaad warar ay ka hadlayaan waa wax aan macno badan sameynin qodobka aan hadalkayga kusoo gabagabeynaya waxa uu yahay waxaan soo jeedinayaa fariinta aada qaadaysaan inay noqoto midnimo iyo qabiil ood xagga iska dhigtaan iyo in dalkan shabaab laga cidhib tiro oo dhallinyaradeena soomaaliyeed aan badbaadina kuwa ku jirana waxaan ugu baaqaynaa soo laabta kasoo laabta